Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne ayaa nolosha reerkooda ka maareeya iibinta caanageelka iyagoo caanaha ka keena deegaano hoos yimaada magaalada. Haweenkan ayaa caanaha ku iibiya suuqa caanaha ee xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah haweenka caanageelka ka ganacsada ayaa raadiyo Beerlo ugu warramay sida ay nolosha reerkooda ugu maareeyaan iyo deegaanada ay ka keenaan caanaha.
bay waxaan iibiyaa caanaan iibsadaa badaraan iibiyaa xoolaan marmar gaadleeyaa hadda macaada lahay waa cunaa waa cabnaa oo waxba nagama maqna laakiin waa waa rafaadin iibi toban iyo afar sano ku bilan haddaana maama soddon iyo siddeed sano jirtaana macaha intaas iyo beriga la jooga caanaan ilmaha ugu maaraystaan wax ka siistaa kwaarad baxsada ay cunaan ay cabaan caanaa iibiya shaqo kaloon qabto uma aqaanimo shaqo kaloon qabto uma naqaanaba xoolaha iyo caanaha siriirtaan iibsanaa dad nolosha aynu ku maaraysanaa ama ku arad baxnaa aan cunnaa aan cabnaa maasha allah maasha allah si toosaan ugu faraxsannahay haa ilaah abnu aaba nambare maho shaqo kale maba naqaana maho halahaasaan nama hadda alla ku qabnaa oon ku barasan wax kale maba aaminsanba shaqo kale ayna soo gelaysa uma aaminsanba xoolaha iyo nuucaan ku iibinaa ma lo-a ma ariya ma geelaa caana nuuca aan rabnaan iibinaa waxa kor noogala soo dhiibo oo ama ari ha noqda ama lo ha noqdaa ama sabagooda ha noqdaana wax dhan waa wada iibinaa caana galay aad u iibsadaa waayo hadday caana waa macyihiin hadday dha yihiin waa macyihiin sidoodana macaanaa geelaa la jecel miyiga koray nooga imaadaa geelaa laga soo lisaa ariyaa laga soo lisaa lo-daa laga soo lisaa waa lasoo ruuca saxintoodaa lasoo dhiibaa magallooda lasoo ruuco hadda marka saan oo kale ay yihiinna iriga dhaydiis waa la keenaa fadhigiis waa la keenaa miyacood waa la keenaa dhaydood waa la keenaa saasaa lagu iibiyaa haa caanaha waa khasaarayiin waa daadinay waa jiraan waa khasaare waa jiraan waa khasaarayiin mar dhexsad caanihii u filneeyeyba waxba oyba caanihii waaba waaba daatanaa lagu leh haa dhibaatooyin badanaa jira saasay maay xaaladda maroo haysaa haa in carruurta wax u habaystoon carruurta nolosha wanaagsan aan ugu helaanoo caanaha u galay xaafadaha maga la geynaa waa runtahay suuqda iyo xaafadaha isla meeshii le kuwii suuq sida suuqda loo gadaya xaafadaha loo geynay oo shaqaystaan ilmood u shaqaystaan tii agoon korsanay tii oo iska xoogsanay tii macnaha oo
haweenka soomaaliyeed ayaa kaalin ka qaata sidii ay qoysaskooda u horumarin lahaayeen iyagoo abuurtay fursado shaqo iyo kuwo ganacsi